wallaahi markii waxaan leeyahay cabdiqaadirow meesha horta aad bay u jaan badneeday walow laga rarayay baabuur ilaa iyo afgooye aada ilaa iyo walaweyn busteejo oo ilaa waxay aaday baydhabo looga rarto marka jaam fara badanaa ka jiray dad oo sheeg masaakiin ahoo meel qaxwootiyo meeshan shaamow ku dhegan ay hay-ad wax ka siiyaano waxaa jireen ay baasa oo konton dollaro oo dollar ahaana iyo labaatan dollar oo kaashaan loo soo siiyo dad badan oo qaxwootiyo boqolaale oo la dhihi karo kumayaal waddadoona jaam ahayd ilaa intoodiiba la dhihi karo cidnaba kama badbaadin la dhihi karo markuu qaraxu dhaca kadib oo musiibadu dhacday adigu maxaad maqashay wuxuu kuugu horreeyo aragtase maxay ahayd wallaahi aniga qaraxa maba maqal jugtiisaa aniga ani waxaan arkay anoo dhaawaca gubahayo jirkaygu dharkaan gashaan igu gubahayo lug ka jabanahay wax ogaalkaygu waa joogay dad mugaas ii yimidaan iga baxshay dabki mooye laakiin qarax iyo jug iyo midna ma maqla aniga anoo dhaawac ahee baabuur hoostiis ku jira ogaalkaygu soo naqday ha dib ha korkayga soo gubahay wallaahi waxaan aniga baabuur oo sheeg meeshii lay hoostiisaan galay anigoo tuuryadii qarax soo tuura hoostiisa galay afartan lug intuu ku dhexle anoo lug ka jaban lugtu ay meeshaan ii saaran tahay sheeg qoorta agteeda ii saaran tahay marka dabna igu shidan yahay walow ma saca karinoo haddaan hawa igama haynin inaan ka dhex baxo amba aan dabkaas ka sikado laakiin wax hadda luurahow ugu hayo gooniyo ma jirino waan iska dareensanay inaan qows ka taaganahay sheeg inaan meeshaan ka baxo ma wax dhaqaaqamaadabna iskama saari karin bos meeshaan ku jira kama bixi karin haddaan laiga bixin meeshaas way baabuur afartiisa lugooda hoos galay tuuryada u soo tuuray kamaana bixi karin haddii muslim baa inta iimid iga baxsha mooye anugu hawo iyo rijamadna kama qabin inaan ka baxo meeshaas dabcan gurmadaa yimid intuu la ekaadaba lugtu wax kaa gaara markii hore isbitaal baa laguula caray lugtaada ma muqdishaa lagaaga gooye mase meeshii lagu qaada lugta lagaaga gooye wallaahi lugta muqdishaa laiga gooyey cabdiqaadirow aniga waxaa iga baxshay wiil oo saaxiibkeeya oo isla shaqo wadaagaheena iga baxshay dabkii haddii uga baxshay adiga dad oo waxay qaadeen sheeg soomaaliya baabuuraa lay saaray baabuurkii istaal masaare dediisa u geeyey istaalka masaarada waa xirray markaas laamiga dhexdiisa oo u dhigay laamiga dhexdiisa u dhigay waa sheeg dada ay qaadeen caadi lee xambaaray soomaali suudaaneysaa lay geeyey istaal soomaali suudaneys markii lay geeyey marka adiga waa way duuduubeen dhiig iyo waxaas u celisheen waxay yiheen waa cowshaan adiga taada wax kama qaban karno digferaa lay geeyey sariirtan ku jiifa markaas inta laygu riixay digfer haddii lay geeyeyna adiga isla markii ahaanba waa iga jareen lugta waayo xataa anina ma ogaalkaygu hadda waa ogaal waa lahay laakiin awoodda iga maqneed waa dhiig baxay dhiig bax saaidaha ku dhacay
qof hadda tala badanna ma jirin oo in laga doodo lugtaada maba koranba ehel iyo qaraabo midna ma koran waa i jareenba walow aan anugu hadda raalli kama hayn laakiin adiga ehelkii iyo markay midina haddana ilaahi kuma sumtay waxaa laygu qanciyo uun in ay qadirto iska qoreeday cunriga nacfigeedu ka badan ku ekaay iskaga raalli naqato waa waxay dhaci rabaa way dhaceene
abuukar yaa taqaanay oo saakhibada ah oo maalintaas dhintay ama dhaawacmay wallaahi wiil saaxiibkeeya waa u dhintay dhihi jiray asad cabdulle wiil saaxiibadaya isaguna waa dhaawacmeen oo ladhihay cilmi xuseen axmed waxaa kaloo dhintay cabduqaadir maxamed cabdulle oo cabduqaadir oo dhaawacma isaguna oo saaxiibkii adiga ahay waxaa jira wadaad kaloo imbaas la yidhaha isagana oo baabuur qooqa lamashiree waday xogee gobolka baranjiga waday oo isaguna dhintay marka intii kula joogta markaas wax dhaawacmay iyo wax dhintay noqdeen waxba soome ani intii ila joogtay wax kasoo heray oo aan wax gaarin hal wiilaa ka jiray oo meel gadaala joogay oo isaguba la-aantiis aanaan dabka ka baxnayn hadduun isagu saas isaga noo asigaas noo fakadaa dabka naga baxsha mooye inta kale adiga oo meeshani ku joogdo waxba waxba naga inkastoo anu aan koomo ku jiray oo miir beelay oo aanan ogeyn waxa socda laakiin waxaad is leedahay qofkaas waa qofkii dhammaanteen meesha naga saaro na badbaadiya wallaahi cabdiqaadirow aniga hadda dhaawacaaga meeshaad joogtay iyo aniga meeshaan jooga isu muuqatay walaxaan aan saddex talaab dhammayn aniga anoo dhaawacaya adoo dhaawaca joogteen asigaba uun dabka naga baxsho oon asagoo adoo dhahaya xaa igu dhacay uu leeyahay kaalankaa baxshe saaxiibkay cilmi oo isaguna isla shaqayhayno isaguna indhaha wax ugajeedala oo meel naqnaqaay anigoo dabka ku jiro intaynaba uun asigaa naga baxshay dabka ina uun saa meel geesa naga geey sanad walba halka waa la yimaad ee, waa la xusaa dowlad hoose dad baa yimaado adigu waad joogtaa weli meeshii maxaad dareentaa markaad aragto in maantoo kale meesha la yimaado oo oo lasoo hadal qaado soobe wallaahi sababa haddii lasoo hadal qaado iyo haddii kaleeto hodna waxadaan aniga gooniyaho igu haayo ma jiraan kows aniga waxaan aaminsanahay inay qadarab igu dhacday Een, wax ii qorey ahaayeen cidnayna haddaan wax ii siyaadi karin cidnayna wax iga naqi karin balse een, in taallo meeshaas laga dhiso oo jiingadaho meesha waxna- waxna uma soo kordhayso soobe een, dadkii Un- een, xaqdarrada ganacsiga ganacsiga ka waran ee, soobe ma isbedeshay sidee waay hadda soobe bal dadku sharax wallaahi soobe sidii iyo si ka fiican waayba hadda haddii aad fiiriso soobe ganacsiga markaas ku yiilay iyo hadda ganacsiga yaalla waa is- is differency course waa waa supermarketyadii sheegeen electronigii maxaa ayuu nooc soobe waa waa hadda sidii iyo si ka fiican ay u shidinta